فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib oo bilowday baahinta muuqaalo loogu magac daray silsiladda ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka qaybta koowaad taxanaha muuqaaladaas waxaa lagu soo qaatay ayaad dhuwaxa ku ogaan doontaan qarax gaari ciidan lagu gubay oo ka dhacaya duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose faahfaahin ayaad ka maqli doontaan sidoo kale barnaamijka caawa inta uu socdo qodobada aad ku dhegaysanaysaan waxaa ku jira wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo munaasabad dhiirigelina u samaysay dhalinyaro uga qayb gashay tartan aqooneed bishan ramadaan ka baxay idaacadda andalus qodobadaas iyo waxaan idiin soo gudbi doonnaa xalqadii sagaaliyo tobanaad taxanaan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa tahay dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo faahfaahsan qarax gaari ciidan lagu gubay ayaa wuxuu ka dhacay gobolka jubbada hoose wararka naga soo gaariya duleedka magaalada kismaayo ayaa ku waramaya in gaari cabdibala ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland qarax xoogan lagula egtay inta u dhexaysa deegaanada baar sanguuni iyo buula gaduud ugu yaraan laba askari oo ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ayaa qaraxa ku dhaawacmay waxaana qaraxa fuliyey ciidamo ka tirsan xarakatu shabaab almujaahidiin سأبقى فخورا بإسلامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا waa hagaag alkataayib ayaa waxa ay bilowday baahinta muuqaalo ay ugu magac dartay silsiladda ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka qaybta koowaad ee alkataayib ay baahisay ayaa waxay soconaysaa qadar saddex iyo toban daqiiqo ah iyadoona ay ku soo qaadatay qaabka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ugu ribaadayaan furimaha dagaalka iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaa muuqaalka ka soo muuqanaya rag kala duwan oo ka tirsan jabahadka ka howlgala dhowr wilaayo oo ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada shabaabul mujaahidiin kuwaasi oo ku sugan furimaha dagaalka islamarkaana gudanaya cibaadaadka waaweyn sida tukashada salaadaha aqrinta qur-aanka kariimka iyo sidoo kale ribaadka oo ah midda ugu weyn qaar ka mida mujaahidiinta ku sugan furimaha ayaa kasoo muuqanaya muuqaalka kuwaasi oo kelimaad jeedinaya عاد مسفر به توجت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Noo ah mujaahidiinta ribaadas oo koronfaran ku jirna gobolka Gedo. Dee Ilaahay subxaanahu wa tacaala niimuhin yahay. Musliminka daa'ima ummadda hadda isniin kulmay ribaad, jihaad iyo walbarasho siisa Madrid marka hita. Nicmadaasna Allah subxaanahu wa tacaala dhisay aan kuma hanagan. Alxamdulilah ilana marwal. Sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala buu silay لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد الله سبحانه وتعالى ما يدين عمرين سنسير إسم كشكر له سي زيادة وأنا أقول لنا الحمد لله إله بني زيادة لنا وأنا سير سيرتي أرغي تماما دي مجاهدين وريال ول توتول قال دفاع يادنا يادنا ما يبرضها هنا تاع القرآن الكريم رسولك صلوات الله وسلام عليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه يا مسكين خير بدنا بدك القرآن كبرضه أظن بدك سي برضه ilaahay subxaana watacaala dadkaas intiisan nimaal iyo ilaahay subxaana watacaala iyo ku rajeen
رمضان
يا كما أصلا وسبحانه وتعالى في واجب والماس كمدا كمدا نزل من جنتي كمدا سبحانه وتعالى وإنسانه سبحانه وتعالى واجب تبغني رمضان كلنا سبحانه وتعالى أجر شيء نسأل على الأكوان والخلق تنظر هلال رآه المسلمون فكبروا تجلى لهم في صورة زاد حسنها على الدهر حسنا أنها تتكرر أطلع على الأكوان والخلق تنظر هلال رآه المسلمون فكبروا تجلى لهم في صورة زاد حسنها على الدهر بحسنا أنها تتكرر وبشارهم من وجهه وجبينه وغراته والناظرين مبشرا وذكرهم يوما أغرى محجلا به توج التاريخ والسعد مسفر به توج
الله أكبر الله أكبر
الخلق تنظر هلال رآه المسلمون فكبروا تجلى لهم في صورة زاد حسنها على الدهر حينا أنها تتكرر لا حول ولا قوة إلا بالله فضل الله إن شاء الله إيه، waxaan maanta soo gudanay waajibkii ugu weynaa waajibaadka ilaahay subxaanahu watacaala keliya iyo maqsadina waxaa uga faa'iideynayna ilaahay subxaanahu watacaala nagu aqbal marka eh, sida xadiidka ku sugan nabiga sala allahu salam wuxuu yiri isaaya min alqur'aani farxahuma sida akbar alfarixa waidaa laqiya rabbahu farixa bisawbi mutafaqun caleyh marka eh, nabiga sala allahu salam wuxuu yiri qofkii sooman waayo laba farxadooni oo uu leeyahay xaggaas waxaa waye mid ka mid ah waxaa waaye hadda aan joogno sababta aan ujeeda waaye mujaahidiinta waxaa waaye waxayaan waxaa waaye sida nimcada ilaahi subxaana watacaala oo oo furaya marka ilaahi subxaana watacaala wuxuu rajeynayna ilaahi subxaana watacaala naga aqbalo بسم الله الحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لن تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ميلون فدينو سين أرغا هايتان ميبوا فرنتي هرو ثغري إسلام سني عادية كآدم قدالكي dadkii mujaahidiinta hayaa jara inta tayn mayl arhaayo socadowgii iyo xaraasidii iyo nidaamkii iyo isku ilaaliyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaamna ma baaliyaa lama dhibicba meeleraay il iyo ku kooyd naar magalaasu rasuulka calayhi salaatu wasalaam lamadaas indhood may kuma tahaytay aynun baata taxrus fii sabiilillaah ilbariydii yada oo meyl eraaysu xaraasiyaasu ilaahay waadidiisa markuu xadiidkaas yaa bishaaraninka filan ilaahay subxaanahu watacaala may bawarsadaana biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ini ilaahay jihaadkiiniisu dadka muslimiinta gadaalkaynu an in iyoon ay ku faa'iidaysadaan khayrka
بسم الله الحمد لله ثم الحمد لله كل خواعي وفرنتانا كسوغناي ما شاء الله فايدة أنا ذو كونا عادي إنه كنا مدير حوا جبت ذو مغلا أنا جبت أنا عادي مغلان الحمد لله ثم الحمد لله حواي حلاي ولا لا مجاهدين تفرما كجر دمان تود حلاي بشهر رمضان هلا فايدستو صلاة الليل صومك عباداتك laga faa'iidaystaan leh walaalaha mujahidiinta dhammaan furmaa ku jiro cadowgana xabadda u badiyeen bil ramadaana lagu jiraa waxaa waaye iyagaa waxaa waaye argagax iyo ruucbi ku sugan waxaa waaye bishii ramadaan marka la galo difaacyada ka wala cararayo le waxaa waaye marka waxaan u dardaarmaa inay cadowgaas u badiyaan xabadda soomka iyo cibaadaadka ramadaadka iyo waxaa waaye salaadaadka waxyaa waqtiyada cibaadaadka inay ka faa'iidaystaan ayaan u dardaarmaa walaalaha mujahidiinta ilaahay subxaana watacaala mahad dhammaantii aan nagaana allihina markani difaacan iyo suquurtan iyo ribaadkan iyo ilaahay allihina hana deerisii ballan u barakaysan oo ilaahay ramadaan khayr ka badan ilaahay subxaana watacaala dhatee ka sheegay oo khayr ka badan iyo suquurtan oo maaratan ilaahay subxaana watacaala maaratan markan iyo ribaadu yowmin fii sabiili illaah khayru min addunya wamaa calayha alle subxaana watacaala ka sheegi khayru min alfi shahrin maalin maaradan hamiin oo ku khayr badan kumbulad maarade ku khayr badan maaraden ilaahay subxaana wa tacaala lamadaas askaga dari oo geeka maarade lamadaasba maaraden waafajiya mahadle riwaadkaasa isku ka jarna marna maaraden ilaahay subxaana manaha ilaahay ka mahadsana mar sooma soomagna mar la soomanyi oo muslimiinta kale la soomanyi iyo mar oo maaraden la dheeri muslimiinta jihaad iyo fii sabilillahi iyo riwaadkan ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadnagaana marka marna saa maarade riwaadka inay isku ka jaran marna gaalada la degaallo maana ilaahay subxaana wa tacaala maaraden na amri gaalada maaraden iyo soonka san ata marna gaalada maaraden weerarka qaadan marna maaraden riwaadka maarade ka soomanaadan marna mayleeraay unoo dagaalamaana soomagna marka allah subxaana wa tacaala mahad isku le marka allihii maaraden namakani iyo maaraden iyo aan mahadnagaana markasta marka dadka muslimiinta ee maaraden oo wilaayaadka ka soon معناها أبني يا استقرارك يا هتجيك كجرنا بعد الله سبحانه وتعالى تتكاس مسلمين تا دفاع انت جره دفاع يالكن تتك جره يا مارد يا كهيسدان مركا أنا ورالو جو مارد أنا ثقور تك جره ما أنهل مان مركز تحسوس نادا مركا إلهي سبحانه وتعالى أنا هم بريان مركز تأنهل مان مجاهدين تمارد أنا ثقور تك جرتو أجا وكهر سرون إلهي سبحانه وتعالى مارد أنا انتوغان أنا إلهي عزي إي شرف مردن معناها آه سي يقول أنا إلهي سبحانه وتعالى سي إبعاد دي وأنا إلهي سبحانه وتعالى كو أكبر احتسب رمضان رمضان رمضان لدين عظيم هو
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaanu weli ku guda jirnaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxa ay munaasabad dhiirigelin ah u sameysay dhallinyaro uga qayb gashay tartan aqooneed bishan ramadaan ka baxay idaacadda andalus warbixin qodobkaasi ku saabsan weriyeena muxsin ayaa soo jeedinaya
علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء munaasabadan oo afur loogu sameeyey u tartamayaasha wilaayada shabeellada hoose ee ku guulaystay inay kaalinta koowaad galaan ayaa waxaa kale oo ka soo qayb galay waaliga wilaayada culimo aqoon-yahanno iyo indheergarad sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimada ayaa tartamayaasha iyo kasoo qaybgalayaasha kalaba dareensiiyey nimcada nabadda isagoo munaasabadda ka xusay hadal saameyn lahaa oo uu jeediyey mid ka mid ah dagaalyahanadii weeraray hotel s y l
nabadgelyadaan ku tartamayno iyo waxaasoo dhanba rag baa dhiigooda u bixinaya walaalihii istinshaadiyiinta ahaa ee inqimaasiyiinta yar baa dardaarmayey wuxuu leeyahay dhiiggeennaanu idinku difaacaynaa tartam buu leeyahay nabad ku tartama gabdhaha anagaad waxuu leeyahay u taagan difaacayna marka xajaabkiina qaata dadka qur-aanka baran wuxuu qur-aanka barta akhrista annagaa dhiiggeena idinku difaacayna marka tamadud bay samayn lahaayeen cadowga lowlaa haadihi inqimaasiya waxay isku fidin lahaayeen wilaayadka islaamiga oo dhan bay isku fidin lahaayeen laakiin waxaa laf dhuun gashay ku noqday waa inqimaasiyadaas iyo istishaadiyada iyo jabahaadka furumaha taagan ee weeraraya ee har iyo habeenba ayaga xabadda ku wada
aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle ayaa hadallo kaftan ah ku dhiirigeliyey u tartamayaasha wilaayada shabeellada hoose isagoo soo hadal qaaday xamaasadda uu leeyahay tartanka waxaa jiri jirtay toddobaatanaadka ma garanayo qof hadda xasan waxaan ku leeyahay masal waxaan leeyahay khaalid yaa buu dhihi markaasee gow dhihi ma fahmaysaan waa waxaa waye waa nooc min la soo maray wey yaa markuu yidhaah yaa waxaad leedahay waa la ridaysaa marka mid waxaa yidhaha raagaalka ayaa yaa walaahi la yidhi suu yidhi yaa salnow markaasuu yidhaa la yidhi in adeero in adeero wuxuu yidhi bahashu forjo kulula wuxuu yidhi nowdu forjo kulula marka hadda waxaan ka wadaa forjada walaayaadka yani xaqiiqatan waa maasha allah
laakiin mid ka mid ah tartamayaasha shabeellada hoose ayaa sheegay in ay aada iskaga ilaaliyeen digashada keliyana ay jirta hal mar oo ay xamaasadu qaaday taasina ay caqabad ku noqotay habeenkii koowaad waan xasuustaa su-aal baa walaalo la weydiiyey waxaa la weydiiyey faras jacfar amdaali faraskiisa magaciisa la weydiiyey walaalo waxay ku jawaabeen jacfar macnaha su-aashiisa qaldan u fahmeen keliya ee jawa- aqoon dara maysan ahayn hal maraa la wada qosle bahasha war digashada tartiibihiisa u dhehayne faras magaciisa gafeene anaga waxaa gafnay aqsa markii la furanayaa khaliif ahaa ee muxuu ahaa ghaza waxaa qaa'idkan sheegan camr ibn caas ahaa laakiin khaliifkan gafne bal isku fiirin ninka faras gafay iyo ninka tan gafe keebaa daran waana sabab waxaa keentay digashadaas marka aan isku dayno inta tabarta inaad tawaaducna haynoo noqoto inayna dadka kale walaalaheen waxay gafaan inaynan ku diganin suldaan maxamed cabdulqaadir oo ka mid ah waxgaradkii ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa sheegay in adduunka meelo badan ay ka jiraan tartamo aan habboonayn balse midka ay guusha ka keeneen dhallinyarada shabeellada hoose uu ka duwan yahay xaqiiqadii horta adduunka oo dhan waa la tartamaa waxyaabo badanaa lagu tartamaa nin walba waxbuu ku mashquulsan yahay tartamada waxaa u badan wax ilaahay looga fogaanayo aadna waa loo buunbuuniyaa sida hadda cayaaraha oo kale dhaqaalo badanaa lagu bixiyaa si ay dhallinyarada diintooda uga fasaado waa aragteen intaasoo milyan oo doolar ayaa qof lagu soo gadanaya cayaartooy intaasaa la dhiirigelinaa funaanadaha la xayeysiinaa warshadaha loo sameeyey dhaqaalo badanaa ku baxa intaas wax kale ma aha waa sababtii aan diinteen uga jeesan lahayn barnaamijkaas soomaaliya nafteeda meelaha hadda walaayaadka ay ka jirin dhibaatana badanaa ka jirta cayaariyaa la kala taageeraa waxaa arkaysaa cayaar la fiirsanaya oo la isku dilaayo meesha hataa dhimashaa ka dhacaysa wax badanaan aragnay marka ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay annaga ilaahay mahaddiisa waaye maanta dhallinyaradeenii waxay ku tartamayaan waa diintooda ونبادر للمجد عناقا مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما لا munaasabadda waxaa laga jeediyey murtiyo iyo dardaaranno kala duwan oo dhaxalgal ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose a-sheykh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa marka hore u mahadceliyey allah subxaanahu wa tacaala kadibna raggii u tartamay gobolka iyo guddigii tartanka ee idaacadda al-andulus ilaahi subxana wa tacala na kulansiiy aan u mahadnaqaynaa ee jazaakum allah khayran kolley waxaan kaloo u mahadnaqayaa dadka dhammaan ka soo qaybgalay xafladdaani qiimaha badan oo dana gaar lee lahaa oo soo ajiibay jazaakum allahu khayran ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhallinyaradii culummadii tartamayey ee wilaayada matalaya jazaakum allahu khayran juhdigii aan la maqlaayey hadda ay noogu sheekeynayaan bixiyey xaqiiqatan rag culumi ahaayeen cilmigooda ay soo bandhigeen ilaahi subxana watacaala cilmigaas iyo aqoontaas ha u barakeeyo qulubtoodana allah ku sugo diintoodana allah u xifdiyo waxaan kaloo u mahadnaqayaa lajnadii de mogtahay taxkiimka ahayd oo iyadana ad hawsha daadihinaysay mutasaabiqiintana u garsooraayay iyagana waa u mahadnaqaynaa siday mogtahay dadka u garsoorayeen juhdiga ay bixinayeen jazaakum allahu khayrna leenahay ilahi subxana watacaala ha barakeeyo sheekh cabdisamed ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay mar waliba ku dadaalaan xoojinta walaalnimada iimaaniga ah ikhwaani dadka muslimiinta waxaa la rabaa mogtahay in qulubtooda iyo mogta ficil ahaanna uga muuqato mogtahay walaaltinimada miisaanka iyo culeyska ee leedahay in la xoojiyo hadda waxyaalaha ilahi subxana wataala sabab idinkaga dhigay waxaa ka mid ah tartan inaad gashaan mogtahay tamaasuka iyo isku xirnaanshaha idinka dhexeeyo sida hadda warbixinta aad noo siinayseen oo mogtahay dad isku xiran oo kala dambeyn leh oo aan mogta fowdo iyo mogtahay xiqdi iyo cu- dad ka dhexeeya isaan ahaynoo dad mogta walaalo ah oo ilaahay dartiis ku walaaloobay oo meel ku kulmay tartan kale dad kale walaalahoodna la tartamaya marka arrintaas waa insha allah taala waa ta'kiidin lahayn ikhwa iimaaniya mar kasta mogtahay waxaan isku xiran inay tahay taas waxa camalkan jihaadka u kormarayna waa dadkaas dadkaan waxaa weyn min aq- waxaa laga kala imaaday gobollo kala duwana laga kala imaaday meelo badan laga kala imaaday waxaan isku xiray maxay tahay waa ikhwadaas iimaaniga na wada dhexayso arrintaas mar kastaba insha allah taala inay jirto oo dadka walaalaha waxyaalaha fasahadinaya mogtahay ikhwada iimaaniga ah in laga fogaado oo la xoojiyo ikhwada iimaaniga si ay ku horumari lahayd jazaakum allahu daarim lahaa waaliga ayaa ku baaqay in laga faa'iidaysto fadliga maalmahan aan ku jirno ee tobanka dambe ee ramadaanka sidoo kale wuxuu ku baaqay in maanka lagu hayo dadka muslimiinta ah ee dunida ku dhibaataysan waxaan kaloo daarmi lahaa ikhwaan ilahi na barakeeyo maadaama de bil ra- barakeysan lagu jiro gaar ahaan haddana tobankii ugu dambeeyey lagu jiro haddee waa fursad iyadana mogtahay na ilaahi subxana watacaala uu na waafajiyey hadda nuu soo gaarsiiy waay in laga faa'iideysto oo cibaado looga faa'iideysto maanta waxaa weeyaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan mudahadiin waxa weyaan diintooda loo dhibaateynaya waxyaalaha hadda mogtahay saameynta le waxaa ka mid ah filimka maa dhexda soo baxaayey ee mogtahay xabashi meeshii lagu xasuuqay lagu soo bandhigayay waa arkayseen gabdho muslimaad oo maxajabaad ah dardaarnada iyo hadallada ay sheegayaan dadkaas yaa u maqan annagaa u maqan dadkaas mogtahay la dhibaateynaayo ee diinteeda lagu dhibaateynayo maqtaca kaloo maanta isagana mar kale aan ku arkayay dad mogtahay oo muslimiin oo tukanaya waxa weyaan kuwo kaloo kirishtaana waxa weyaan way ku durdurinayeen heesahooda iyo durbaankooda inta la imaadaane waxa weyaan dadka xataa cibaadaysanaya waxa weyaan ku durdurinayeen dadkaas yaa u maqan maanta oo arkayseen gabadha muslimadda ee xijaabineed waxay lahayd maanta mogtahay cid aan u qaylisto oo maanta waa muctasamaha adhaha maanta ima muuqatay dhe xaqiiqatan waa qoosda gabadhaas maanta ima muuqatay tiri maanta ikhwaan ilahi marka caalamka waxaas ha ka jiro dadka muslimiinta ee hadda yuhuudda ay ku gumaadayso waa arkayseen ugu dambeyn wuxuu ku baaqay in lala yimaado asbaabaha guusha maadaama dee mogtahay jihaad aan ku jirno asbaabu nasr in lala yimaado oo ducada iyo dikriga iyo qur-aan akhriska iyo tadaruca iyo mogta ilahi subhana watacaala isku xiro oo mogtahay asbaabu nasr lala yimaado maadaama nasri aan u baahna maanta insha allahu tacaala sanadaha soo socdana waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala magaalooyin badan oo muslimiinta maanta gacantooda ka maqan inay gacanta soo galaan aan rajeyneyna insha allahu tacaala oo tartan aan ku qaban doono muslimiinta waxa weyaan meesha joogtaan diinta ilahi subhana watacaala adeegeeda la gaarsiin doonaa rajeynayna insha allah tacaala jazaakum allahu khayra marka allabariga iyo ducada aan badino intaas ayaan rabay inaan walaalaha dee aan mugtahay saaya ugu dhigo naftayga iyo naftiinaba jazaakum allahu khayr waan mahadsantihiin ilahi subhana wataala waxaan weydiisanaynaa acmaasha inuu noo aqbalo dadaala dee hala dadaalo insha allah tacaala tartankii dib uga sii socdaa insha allahu tacaala sanad kalena waxaan rajeynaynaa insha allah taala inaan hadday kaalinta iyo iyo mugtahay iyo meel fiican insha allah taala inaad gaartaan rajeynaynaa sida hadda aad mugtahay qorshihiina u degan yahayna mugtahay waxyaalaha aan is leenahay ilahi subhana taala sabab oo idinkaga dhigay inaad guulaystaan soo idinkuga degay inaan mag dadka walaalo kale oo codad aniga xaqiiqatan tartankan maxaa waye maba dhegeysanba hal habeen ano baa joogaan mar dhegeysti hal habeen aa dhegeysti weliba qolyahan shabel hosta aan ku jira meenaya mar hal su-aal bisaana kasoo gaaray meelahaas shaqo kaga jirnay marka jazaakum allahu khayran allah idin barakeeyo dadaalka muujiya قد حاز العلياء مجد فأعدوا للنيل وجد munaasabadda gunaanadkeedii waxaa la arkayay tartamayaasha wilaayada shabeellada hoose oo koox-koox iskugu hambalyeenaya iyadoo mid waliba uu dhoola caddeynayo kuna faraxsan yahay inay kaalinta koowaad ka galeen tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ah ee al-andalus نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhowxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada sagaaliyo tobanaad taxana aan ugu magacdarnay ramadaan bishii futuuxaadka wariyahena maxamed cali aadan ayaa alaaba inoo soo jeediya
علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarik waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
xalqada sagaal iyo tobanaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii magaalada andakiya oo mar noqotay xarunta imaaro saliibi ah oo laga hirgeliyey bartamaha caalamka islaamka fatradii xigtay qafaalkii boqorkii faransiiska louis ataasic imaarada masar iyo shaamna uu la wareegay baybaris waxay saliibiyiinta iyo muslimiintaba uga dhigneed fadro nabadgeliyo oo mid weliba uu ku mashquulsanaa arrimihiisa gudaha saliibiyiintii ka talinayay qeybo ka mid a caalamka islaamka ayaa iyagoo ka faa'iideysanaya awooddii tataarka ee soo baxday waxa ay bilaabeen inay ugu kaalmeeyaan weeraridda magaalooyinka muslimiinta waxa ay tani qasab ka dhigtay in baybaris uu fadhiga ka kaco islamarkaana uu wajaho furimaha saliibiyiinta iyo tataarka maqooliyiinta waxa uuna ahaa hogaamiyaha ninkarmeed awood uu allaah u siiyey fulinta howlaha adadag sanadkii xdii hijiriyada waxa uu bilaabay baybaris howlgalladiisa jihaadiga ee ka dhanka ah saliibiyiinta waxa uuna furtay magaalooyin ay ka mid yihiin kaysaariya arsoof iyo kuwo kale oo ka tirsan shaam iyo falastiin kadib waxa uu baybaris u hanqaltaagay oo istusay ahmiyadda ay leedahay magaalada andakiya oo ay ahayd xaruntii mid ka mid a imaaradihii ugu qadiimisanaa ee ay saliibiyiintu ka dhiseen caalamka islaamka hawshan ayuu baybaris si xeel dheer ugu diyaargaroobay waxa uuna marka hore soo burburiyey magaalooyinkii difaaca u ahaa andakiya heer magaaladan ay noqotay mid go'doonsan oo aanay hogaamiyayaasheedu tala fara ku haynin saddexdii jumaadul uulaa sanadkii lix boqol lixdan iyo lixdii hijiriyada ayuu baybaris ka soo dhaqaaqay dalka masar waxa uu lacagta soo dhigay magaalooyinka khaza iyo yaafa halkaas oo uu soo furtay shan iyo tobankii shacbaan ee isla sanadkaas ayuuna soo gaaray magaalada tarabulis halkaasoo iyaduna ahayd xarunta imaaro saliibi ah dagaallo adag oo guusha ay muslimiintu ku raacday ayuuna halkaasi ka galay afar iyo labaatankii shacbaan ee sanadkii lix boqol lixdan iyo lixdii hijiriyada waxa uu baybaris ka soo dhaqaaqay darabulis ciidankiisuna waxa uu u kala qaybiyey saddex jiho si uu cadowga uga qariyo jihadiisa rasmiga ah ciidankii ugu awoodda badnaa ee uu isagu hogaaminayay ayaana soo aaday magaalada andakiya labada guuto ee kale ee qaybta ka ahaa ciidamada muslimiinta waxa ay midood aaday dhanka as-suweydaa si ay nasaarada andakiya uga jarto gurmad kasta oo kaga imaan kara dhanka badda halka guutada kalena ay aaday deegaano ka mida armeniya asuqra si iyaduna ay u jarto wax kasta oo gurmad ah oo soo aadi kara andakiya ciidamadii uu hogaaminayay boqor baybaris ayaa kowdii bishii ramadaan soo gaaray hareeraha magaalada andakiya waxa uuna marka hore isku dayey inuu si nabad ah ku furto magaalada isagoona go-doomin kusoo rogay laakiin saliibiyiintii halkaasi ku sugnaa oo muddo dheer gumaysi ku haystay magaalada ayaa diiday inay soo wareejiyaan magaalada nabadna ay qaataan tanina waxa ay keentay in baybaris uu isku howlo inuu awood ku furto magaalada afartii ramadaan sanadkii lix boqol lixdan iyo lixdii hijiriyada ciidamada muslimiintu waxa ay ku guuleysteen inay ka dusaan derbiyadii dheerdheeraa ee magaalada sidaasna ay ku galaan magaalada andakiya ciidamadii saliibiyiinta ee ku sugnaa andakiya ayaa hoos ka soo xirtay qalcaddii magaalada waxa ayna codsadeen in ammaan la siiyo baybaris ayaana u ogolaaday arrinkaas sidaas ayaana qalcaddii iyo magaaladiiba lagu furtay waxay muslimiinta furashadii andakiya ka heleen khanaa'im aad u fara badan maxaabiista laga qafaashay cadowga ayaana aad u badnaa heer la sheegay in wiil kasta oo muslim ah la siiyey wiil addoon ah caruurta saliibiyiinta ayaana maalinkaasi lagu kala gatay laba iyo toban dirham halka gabadha yarna lagu iibsanayay shan dirham oo keliya
ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa qaybta sagaal iyo tobanaad taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
barnaamijka dhow xawareysiyada dhegeystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa salaamun calaykum فمنه ارتويت أنا الظامي